magaalada jowharna weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu dhaawacay saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle warkan waxaa magaalada jowhar nooga soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane weerarkan oo loo adeegsaday bamgacmeed ayaa waxa uu ka dhacay guri ay deganayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle saddexda xildhibaan ee ku dhaawacantay weerarka bambaanada ayaa waxaa lagu kala magacaabaa xildhibaan aadan maxamed muuse xildhibaan duwane faarax cali iyo xildhibaan cismaan cabdulaahi dhoore qaraxa bamka kadib ayaa la maqlay rasaas badan oo ay fureen qaar ka mid ah ciidamada ammaanka magaalada jowhar oo halkaasi ka agdhowaa ilaa lagu kalsoon yahay ayaa v o a u sheegay in mid ka mid ah xildhibaanada qaraxa lagu tuuray uu dhaawiciisa culus yahay weerarka bambaano ayaa waxa uu ka dhacay meelaha sida weyn loo ilaaliyo maadaama ay u dhowdahay goobaha ay degan yihiin musharaxiinta aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle magaalada jowhar ayaa isu diyaarinaysa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo maalmaha soo socda lagu wado inay ka dhacdo magaalada ayaa waxaa buux dhaafiyey musharaxiin siyaasiyiin iyo dad kale oo qeyb ka ah ololaha loogu jiro doorashada aqalka sare xuseen xasan dhaqane v o a jowhar